بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه وصلوات ربي وأزكى تسليماته عليه وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد walaalayaal waa qeybtii labaad ee muxaadaradeennii ku saabsanayd ahwaalu yowmi alqiyaama ilaahay ayaanu uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala dib inagu soo kulmiyey si aanu u dhammaystirno mowdicii ahaa ahwaalu yowmi alqiyaama walaalayaal maalintan qiyaamaha dhibaatooyinkooda waa dhibaatooyinkii dadkii warwanaagsanaa ilaa ambiyadii iyo rusushii iyo asxaabtii nabigeenna sala allahu wasalama calayh waa maalinta aada u welwelgelisay markay xasuustaan waa maalinta aada qalbigoodii tiiraanyo iyo murugyo ugu abuurtay markay maalintan xasuustaan iyadoo wax shayga ugu khatarsan oo ugu dhibka badan uu yahay ilaahay uu la hor istaagayo jalla jalaaluh maanta walaalayaal haddii qof uu ku yidhaaho nin madaxweyne ah oo bini aadam ah oo dur iyo nafci mid wax uu kugu samayn karo waxaan ilaahay kuu soo qorin mooye uusan jirin hadduu ku yidhaaho waan kula xisaabtami anigaana ku weydiinahaya su-aalaha ee maxkamaddu wax ku weydiin mayso askarta iyo ciidankuna wax ku weydiin maayaan anigaa toos su-aala kuu weydiin doona isagoo ciidamadiisiina ay ku hareeraysan yihiin dowladdiisiina ay awood leedahay oo bini aadamka daciifa ah kam imisaad welweli lahayd kam imisaad murugoyn lahayd imisaad odhan lahayd war aniga bisha soo socota ama sanadka soo socda ama usbuuca soo socda boqorkii maamulahayay dowladda ayaa ila xisaabtamahaya asagaana naftii su-aasha i weydiinahaya marka aniga jiif iima yaallo joog iima yaallo nasiina iima taallo sidaasaad odhan lahayd ka waram rabbulciza jalla jalaaluh faatiru asamaawaati waalard wamaaliku hada alkowni biasrih hadduu su-aalku weydiin doono adigoo daciif ah adigoo cali ah adigoo caasho ah haddaad alla hortiisa istaagi doonto adigoo qaawan dirham iyo diinaar qabiil iyo qabyaalad nasab iyo nasiib wax aad sheegan doontaana aan jirin oo markaa rabbi subxaanahu wa tacaala wax walba ee camalkaaga ah hadduu yaraa iyo hadduu badnaayo hadduu xumaayo hadduu wanaagsanaa uu kuula xisaabtamayo subxaanahu wa tacaala maalintaa waa in walaalayaal maankeenna iyo maskaxdeenna cabsideedu ay ka guuxdo waa in cabsidaasina ay nagu xambaarto in nolosheenna isbeddel aanu ku samayno inaannu dib isku saxno in adduunyadan aysanna khayaanin in adduunyadan aysanna kadinin inaannu ogaanno wakhtigu inuu dhow yahay walaalayaal maalintan waa maalinta dadkii ahlu khayrka ahaa saalixiinta ahaa ay aada uga murugoodeen wuxuu maqlay sayidina abubakar asidiiq ayaa wuxuu odhan jiray maalinta qiyaamaha markuu xasuusto wadidtu annii kuntu khadraa'a ta'kuluni dawaab waxaa jeclaan lahaa doogga iyo dhirtaa cagaaran oo xooluhu ay iska daaqaan oo xooluhu ay iska cunaan inaan noqdo ayaan jeclaan lahaa sidaasuu odhan jiray sayidina abubakar asidiiq cabsida uu ka baqahayo alla hor istaagii yacni bini aadanba inaanan ahaanin oo dhirtaa aan iska noqdo xooluhu ay iska daaqahayaan ayaan iska jeclaan lahaa intii lay abuuri lahaa intii bini aadam layga dhigi lahaa aharka hadalkaa sayid abubakar inuu sidaa yidhi xaafid ibnu abi dunya ayaa ku qoray kitaabkiisa la yidhaaho almutamaniin ayuu ku wariyey waxaa kaloo sayidina cumar bnu lkhadaab uu maqlay nin saxaabi ah oo akhrinahaya qowlka ilaahay hal ataa cala alinsaani xiinun min addahr lam yakun shay-an madkuura oo macnaheedu uu yahay insaanka waxaa soo maray xilli uusan adduunka waxba ku ahayn oo aad uu ugu yaraa adduunka oo xaawo iyo aadam labadooda keli ah xilli ay adduunka joogeen ayaa bini aadamka soo maray oo wax kale uusan adduunka uusan joogin aayaddaa markuu maqlay sayidina cumar ayuu wuxuu yidhi laytahaa tammat allacakuya anige maxay sidaa adduunyadu ugu dhammaan weysay oo waxaaweeye aadam kaliya maxay adduunyada ugu dhammaan weysay maxaa aniga la ii abuuray maxaa aniga la ii dhalay maxaa adduunkan la ii keenay sow ilaahay hor istaagi maayo sow walwalkaasi igama dambeeyo sow dhimashadii igama dambayso sow qabrigii ciriirigiisii igama dambeeyo sow xisaabkii igama dambeeyo sow siraadkii igama dambayso xaaladaydu waxay tahay miyaan garan doonaa maxaa meesha aan ku dambayn doono miyaan garanhaya anugu sidaa ayuu sayidina cumar uu yidhi waxaana aharkaa soo saaray cabdulaahi bnulmubaarak kitaabkiisa layidhaha azuhdi ayuu ku soo saaray inuu sayidina cumar uu sidaa odhan jiray haddaba walaalayaal sayidina abubakar iyo sayidina cumar waa dadkii saxaabada nabigeena sala allahu wasalam calayhi ugu khayrka badnaa waa dadkii nabigeennu calayhi salaatu wasalaam jannada uu ugu bishaareeyey adduunyadan guudkeeda iyadoo dul saaran innagu maxaanu odhanaynaa oo maalin walba iyo habeen walba goor walba iyo ayaan walba dembiga buuraha ka waaweyn xambaarsan maxaanu odhanaynaa walaalayaal hal marna kama walwalno hamal marna kama walbahaarno xilligaas aanu sakaraadayno xilliga dirhamka iyo dinaarka aanu ka tegayno xilligan adduunyada na halmaansiisay alla kacabsiga ilaahay subxaanahu watacaala aanu ka raranayno xilliga annagoo qaawan ilaahay aanu hor istaagi doonno annagoo ducafa ah annagoo masaakiin ah annagoo fuqara ah annagoo wax aan haysana aysan jirin xilligaas ma ka walwalnaa walaalayaal waxaad moodaa walwalku inuu nugu yaryahay taasina waxaa kalliftay qalbigii inuu qallalay markii shahawaadka iyo dirhamka iyo dinaarka jacaylkooda iyo adduunye jacaylku qalbigeenna uu buuxiyey ayaa qalbigii qallalay markaas ayuusan kala garanayn wax ka horeeya iyo wax ka dambeeya iyo wax u yaala iyo xisaab iyo alla hor istaagiis markaasuusan qalbigu ka fakaraynin qalbigiia wuxuu iska noqday wax yacni yacni qaabkiisii uu isbedelay wax fikir aan lahayn waxaan walwal lahayn waxaan cabsi ilaahay noqdeen lahayn indhaheennina way qallaleen oo alla dartii uma ooyaan walidaalika abuu cubayda ibnu ljaraax amiinu haadihi alumma oo nabigu sala allahu wasalam calayhi uu ku tilmaamay amiin inuu yahay markii maalinta qiyaamaha looga sheekeeyo wuxuu odhan jiray waditu annii kabshun liahli fayatafaraqu laxmii wayutaxasaa maraqii walam ukhlaq wuxuu odhan jiray abuu cubayda bnu ljaraax saxaabigaas waxaan jeclaan lahaa maalinta qiyaamo inaan ilaahay hortiisa intaan istaagi lahaa inaan iska noqon lahaa wan lay qasho maraqayga lacabo aan lay abuurin hooyaday aysanay dhalin sidaa ayaan jeclaan lahaa ayuu odhan jiray saxaabiga abuu cubayda bnu ljaraax waxaana aharkaas cabdurasaaq ayaa ku wariyay kitaabkiisa musanafka cabdulaahi ibnu mubaarak isaguna wuxuu ku warinayaa kitaabkiisa layidhaha zuhdi ibnu casaakir isaguna wuxuu ku qoray kitaabkiisa layidhaha taarikh dimashqa inuu abu cubayda binu ljaraax sida uu u walwali jiray sida uu uga walbahaari jiray maalinta qiyaamaha laakiin innagu waxaanu noqonay walaalayaal dad dabaallo ah oo sawiro ah oo maangaabyo ah oo waxa markaa indhahooda hor yaalla mooyee wax kale aan ka fekerin caqligooda uu ku siman yahay calooshooda iyo waxay cunaan iyo waxa ay labistaan iyo meel ay seexdaan sida xayawaanaadka oo kale ayaa fikirkeenni noqday walaalayaal dadka indheergaradka ah ee ilaahay basiirada uu siiyey ee ilaahay cilmiga iyo oqoonta iyo camalfalka iyo iimaanka iyo camalka saalixa ah eebba uu ugu deeqay weeye walaalayaal dadka sidaas u fikirahaya weeye dadka sidaas u welwalahaya waa kuwa dadka sidaa fikirkooda iyo maskaxdooda iyo maankooda uu noqday waa dadka indheergaradka walaalayaal laakiin inagu waxaanu noqonay xoolo oo kale neefka ariga ahi kama fikiro waxa berriyo xaaladiisu ay ku dambayn doonto waxbuu iska soo cunaa waxbuu iska cabaa gurigiisuna iska yimaadaa fakar intaa ka shisheeya ma lahan nolosheennu waxay noqotay walaalayaal maciishatulxayawaanaat dadka kuwa xayawaanaadka oo caqliga aan lahayn noloshoodii bal kuwa waan kasii liidanaa walaalayaal laakiin maxaa yeelay kuwaasi wax ka dambeeyo xisaab iyo cadaab iyo qabri midna ma jiro marka dareenka iimaanka oo siyaada almacrifa billaah oqoonta alle qofku uu yaqaano iimaankiisa oo ku siyaada qalbigiisa oo nuura ilaahay subxaanahu wa tacaala caradiisa iyo cadaabkiisu intay la eg tahay ay u miisaaman tahay qofku taas ayaa keenaysa ooyinta iyo walwalka iyo walbahaarka dadka saalixiinta ah ay welwalahayeen walaalayaal walidaalika ninkii la odhan jiray cadaa'u saliimi ayaa isagana markii qiyaamo la xasuusiyey ayuu maalin maalmaha ka mida wuxuu yidhi low anna naaran uuqidat faqiila man alqaa nafsahu fiiha saara laa shay khashiitu an amuuta min alfarax qabla an asila ila annaar wuxuu yidhi cadaa'u saliimi markii ilaahay hor istaaggiisay qiyaamaha la xasuusiyey ayuu wuxuu yidhi alla anigu haddii waxaan jeclaan lahaa adduunyadan in dab lagu shido haddii dab adduunyadan lagu shidi lahaa oo la dhihi lahaa qofkii dabkaa gala aakhiro maba soo istaagahayo xisaab mana imanahayo lamana soo noolaynayo waxaan ka baqi lahaa farxad darteed inaan u geeriyoodo inta dabkaa aanan gaarin oo dabka aanan ku dhicin marba haddii la yidhaha lagu xisaabin maayo qiyaamaha saas ayaan jeclaan lahaa ayuu yidhi cataa'u saliimi waxaana aharkaa soo saaray imaamu albayhaqi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa layidhaha shucabu liimaan abuu nucaymna wuxuu ku wariyey kitaabkiisa layidhaha xilyat lwliyaa wa tabaqaat lasfiyaa haddaba dadkaasi waxay ahaayeen dad caarifiin bilaah alla yaqaano ah baraarugsan iimaankoodu uu ziyaaday alla kacabsigooda uu heerkaa gaarsiiyey ayay ahaayeen walaalayaal haddaba ma walaalayaal maalinta qiyaamaha ahwaasheeda iyo dhibaatooyinka dhacaya waxaa ka mid ah dadkii dulmiga isugu kaalmayn jiray xumaatada ku saaxiibay dulmiga ku saaxiibay alla kacabsila'aanta ku saaxiibay isla qosqosli jiray adduunyadan intay joogaan way is eedaynahayaan way is lacnadahayaan walaalayaal qiyaamaha markii la tago ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay isagoo ka hadlahaya xiwaarka xiwaarka murugada leh iyo wada sheekaysiga murugada leh ee dhex marahaya dadkii saaxiibada ahaa oo alla kacabsiga iyo diinta iyo khayrka iyo iimaanka iyo camalka saalixa aan ku saaxiibin wuxuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala walow taraa id idaalimuuna mawquufuuna cinda rabbihim yarjicu bacduhum ilaa bacdin ilqowl yaquulu aladiina istudcifuu liladiina istakbaruu lowlaa antum lakunna mu'miniin قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن سددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ilaahay aayaddan wuxuu ku leeyahay haddaad arki lahayd xilliga daalimiinta ah xilliga dadka daalimiinta ah oo alla aan ka baqi jirin dulmigana ku saaxiibay alla kacabsila'aanta iyo adduunye jacaylka iyo dirham iyo dinaarka iyo dolarka iyo daalaha dhaadheer jacaylkoodu uu ka mashquuliyey maalinta qiyaamaha kuwaa haddaad arki lahayd markay rabbi agtiisa ay taagan yihiin oo qaarkood qaarka kale uu hadalka ku celcelinahayo oo halkaa ay isku lacnadahayaan oo halkaa ay ku walbahaarahayaan kuwii masaakiinta ahaa oo la lumiyey oo kuwa xoogga leh awoodda adduunyadan sheegan jiray dulmiga ku raacay kuwii masaakiinta iyo ducafada ahaa ayaa waxay leeyihiin kuwii kale haddii adinka aadnaan jiri lahayn annagu waxaanu noqon lahayn dad mu'miniin ah dad toosan dad maalintan ka soo fekera dad ahlul janno ah ayaan noqon lahayn adinkaana baadiyeeyey markaasaa kuwii mustakbiriinta ahaa oo isla qab weynaa oo dulmiga lagu raacay ayaa waxay leeyihiin minaga hanuunka idiin diidnay adinkaa mujrimiin ahaa oo daalimiin ahaa managa idin qasabnay managa dulmiga iyo dembiga idinku qasabnay markaasay kuwii masaakiinta iyo ducafada ahaa waxay yidhaaheen habeen iyo maalin madinkaana shirqooli jirin oo xumaatada iyo dembiga aan ugu shirqooli jirin sidaasaa walaalayaal xiwaarkaas iyo wada sheekaysiga nadaamada iyo qoomamada leh ayaa dadka saaxiibada ah ee baadilka iyo xumaatada ku saaxiibay ayay ku calaacalaan maalinta qiyaamaha walidaalika waxaa loo baahan yahay qof waliba ay hadda inuu ka fiirsado qofka uu maaragtaahay saaxiibka uu la noqonayo xataa qofkii qofku wuxuu xataa dood iyo xiwaar iyo walwal iyo walaac ay dhex marahayaan isaga iyo shaydaankii baadiyeeyey wa qaala qariinuhu haadaa maa ladaya catiid alqiya fi jahannama kula kafaarin caniid mannaacin lilkhayri muctadin muriib aladii jacala maca allahi ilaahan aakhar faalqiyaahu fi lcadaabi shadiid qaala qariinuhu rabbana ma adqaytuh walakin kana fi dalaalin baciid قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد maalinta qiyaamaha dhibaatadeeda waxaa ka mid ah shaydaankii qofkan lumiyey iyo asagu inay wada doodahayaan ay islacnadahayaan wuxuu leeyahay shaydaanku rabbanaa maa adqaytuu walaakin kaana fii dalaalin baciid kani asagaa islumiyey asagaa lumay asagaa naftiisa iyo shahawaadkiisa raacay anigu ma aanan qooqin isaguna wuxuu leeyahay rabbiyow isagaa i qooqiyey isagaa maaragtaay xumaatada iyo dulmiga igu kalifay isagaa cibaadadii ii diiday markaasuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala laa takhtasimuu laday laa takhtasimuu laday agtayda ha ku murminina agtayda ha ku doodinina waqad qadamtu ilaykum bilwaciid waan idiin soo hormariyey hanjabaaddii maalintan waan idinkaga digay fursad ayaan idin siiyey aad ku noolaydeen fursaddii way dhammaatay doodii maanta ma jirto waxaa mashaakilka iyo ahwaalu lqiyaama ka mid ah xataa shaydaan iska daa'iye saaxiibee qofku wuxuu la doodi doonaa oo uu eedayn doonaa xubnihiisa jirkiisa jirkiisuu xataa ka shallayi doonaa oo qofku uu eedayn doonaa waa ka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi xataa idaa maa jaa'uuhaa shahida calayhim samcuhum wa absaaruhum wa juluuduhum bima kaanuu yacmaluun wa qaaluu lijuluudihim lima shahidtum calayna قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala qiyaamaha qofku markay dadku soo istaagaan waxaa qofka ku markhaati fura dhagihiisii iyo indhihiisii iyo maqaarkiisii iyo lugihiisii jirkiisii yaa hadla jirkiisii yaa ku markhaati furay walciyaadu billaah subxaana allah bal maxaad odhan doontaa haddaad dhihi lahayd qofkaasi beenuu iga sheegi oo qof kale oo yacni ajnabikaa ah ama qof kale hadduu kugu markhaati furi lahaa waxaad odhan lahayd qofkaasi beenuu iga sheegi anigay asaga colaadaa noo dhexaysa wuxuu rabaa inaan naar galo ayaad odhan lahayd maxaad dhahaysaa marka jirkaagii hadduu kugu markhaati furay maalintii aad beenta sheegaysay maalintii qofka aad xamanaysay maalintii isbaarada aad dhiganaysay maalintii qofka aad dulminaysay maalintii salaada aad ka tagtay maalintii soomka aad ka tagtay maalintii jirkaada aad ilaalin weysay maalintii alla aad ka baqi weysay mid mid markuu jirkaagu kuu fashilo oo faashil aad ku noqoto fii carasaati alqiyaama ayaa qofku marka wuxuu eedeeyaa jirkiisii wa qaaluu lijuluudihim lima shahidtum calaynaa maxaad noogu markhaati furteen jirkoodii eedaynahayaan walciyaadu billaah uma alciyaadu billaah nas'alu allaha tacaala an yajcalana miman yastadiluuna taxta dilih yowma laa dilla ilaa diluh ilaahay waxaanu weydiisanaynaa maalintaa kurbooyinkeeda iyo walwalkeeda in ilaahay uu naga badbaadiyo ilaahayna uu naga dhigo kuwa ilaahay hooskiisa harsada maalin ilaahay hooskiisa mooyee hoos kale uusan jirin oo carshiga hoostiisa ilaahay uu nahariyo subxaanahu wa tacaala marka jirkii markay eedeeyaan jirkii markay eedeeyaan ayaa wuxuu leeyahay jirku andaqana allahu aladii andaqa kula shay waxaa inaga naga dhawaajiyey allihii wax walba ka hadashiiyey ayaa inaga naga hadashiiyey subxaan allah markaasaa qofku wuxuu u caroodaa asagiiyaa isnaca qofkii maalintan aan u cibaadaysan alla dartii asagiiyaa isnacahaya waxaa jira dadka koox koox maalinta qiyaamaha in loo ciqaabi doono qof walibaahina ciqaabkiisu uu la ekaan doono inta dembigiisu uu ahaa acmaal waxaa jirta walaalayaal aad looga qoomamayn doono maalinta qiyaamaha waxaa ka mid a acmaasha khatarta badan dunuubta iyo jaraa'imta ugu halista badan maalinta qiyaamaha iyo kuwa aad u qoomameeya maalinta qiyaamaha kuwa sakada aan bixin jirin halmaamay maxsharkii qiyaamaha ilaahay hor istaagiisii qabrigii iyo sakaraadkii halmaamay dirhamka iyo diinaarka u maleeyey inay ka xijaabi doonaan cadaabka iyo carada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku kadsoomay dirhamka iyo dollaarku ay sireen kuwaas sakadana aan ka dhiibi jirin waxay ka mid yihiin kuwa qoomamaynaya uguna cadaabka adag maalinta qiyaamaha waxaa bukhaari uu ka warinaya abi hurayra inuu nabigeenu yidhi sala allahu wasalam calayh man aataahu allaahu maala falam yu'addi sakaatah muhila maaluhu yowma alqiyaamati shujaacan aqrac lahu zabiibataan yudawaquhu yowma alqiyaama حتى يأخذ بلهزمتيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك سبحان الله والعياذ بالله waxaa imaamu lbukhaariyu saxiixiisa ku warinahayaa inuu nabigu yidhi sala allahu wasalam calayh qofkii ilaahay uu maal siiyey oo maalkaa sakadiisa aan bixin maalinta qiyaamaha maalkii ayaa waxaa looga dhigaa mas ayaa looga dhigaa abeeso weyn oo galgalanaysa ayaa looga dhigaa lahu zabiibataan abeesadaasi waxay leedahay laba indhood oo madmadow oo waaweyn ayaa looga dhigaa abeesadaasa xoolihiisii loogu sawiraa yudawaquhu yowma alqiyaama qortaa loogu duuduubaa marka isagoo naartii ku jira markaasuu labadiisa daan ka bilaabaa cunid labada daan ayuu cunid iyo carabka iyo dhuunta ayuu ka bilaabaa dhinacii kalena cadaabkuu uga jiraa afkiina waxaa ka gashaday abeeso ayaa afkii dhammaa ku ridatay markaasay waxay leedahay abeesadu intay la hadasho cod uu maqlahayo uuna fahmahayo ana maaluk ana kanzuk waxaan ahay maalkaagii waxaan ahay hantidaadii waxaan ahay wixii aad qasnadaha aad ku xiran jirtay fuqarada iyo masaakiintana aad ka xabisi jirtay maalkaagii maalkaagii ayaan ahay ee waxba ha welwelin ee waxba ha halbahaarin markaasaa qofka waxaa u imanahaya qoomamo meel walba dhinac walba ay ka jirtay ayaa u imanahaya waa qolada ilaahay qur-aankiisa uu ku yidhi waaladiina yaknisuuna adahaba waalfida walaa yunfiquunaha fii sabiili illahi fabashirhum bicadaabin aliim yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam fatakwaa biha jibaahuhum wajunuubuhum waduhuuruhum hada ma kanastum lianfusikum faduuquu maa kuntum taknisuun ilaahay wuxuu leeyahay dahabka iyo doolarka kuwa aan bixin jirin sakada aan ka bixin jirin lacagtii ayaa waxaa looga dhigaa biro naara ayaa looga dhigaa markaasaa biraha naarta wejiyadooda ayaa loogu feereeyaa wejigaa lagu gubaa dhinacaa lagu gubaa dhabaradooda ayaa lagu gubaa subxaan allah subxaan allah marka taasi waxay ka mid dadka maanta qiyaamaha ugu cadaabka daran ayaa waxay tahay kuwii aan sakada aan bixin jirin sakada kuwa aan bixin jirin ayaa ugu cadaabka adag oo waxay ka mid tahay jaraa'imta ugu ad adag oo maalinta qiyaamaha qofka maaragta ahi lagu ciqaabayo ayay ka mid tahay walaalayaal acaadana allahu min dalik ilaahay ha naga badbaadiyo subxaanahu watacaala kuwii geela aan ka bixin jirin ariga aan ka bixin jirin looda aan ka bixin jirin sidaasoo kaleu nabigu uga hadlay sala allahu wasalam calayh walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi xadiiskii imaam muslim uu saxiixiisa ku warinayay in la weydiiyey rasuulka falbaqar waalghanam rasuulka ilaahay xoolihiina ka waran markaasuu nabigu yidhi sala allahu wasalam calayh walaa saaxibu baqarin walaa ghanam laa yu'addii fiiha xaqaha ila ida kaana yowmu alqiyaama butixa lahu biqaac qarqar laa yafqidu minha shaya laysa fiiha caqsaa walaa jalxaa walaa caطbaa tandaxuhu biquruuniha وتضوه بأضلافها كلما مر عليه أولادها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وحول النبي صلى الله وسلم عليه قف أري يقيل يلا لهانجري مجره oo xaqa sakada aan ka bixi jirin ilaa maalinta qiyaamaha marka la joogo fagaaraha qiyaamaha ayaa intay bannaanka isaga la jiifiyo ayaa iyagoo qoobabkoodii naar yahay ayaa layidhaha ku dul socda markaasay ku dul soconahayaan oo dhiig iyo dheecaankiisu intuusanba naarta gelinba halkaa uu ku bixi walciyaadu billaah walidaalik waxaa loo baahan yahay qof walba ay walaalayaal adduunyadan intuu joogo inuu maaragtahay ilaahay ka baqo acmaashiisana uu wanaajiyo ilaahay subxaanahu watacaalana uu weydiisto kurbada qiyaamaha in ilaahay subxaanahu watacaala maalintaa uu ka xifdiyo dembiyada halista ah ee maalintaa qiyaamaha khatarta keenahaya oo dadka lagu ciqaabahay waxaa ka mid ah kibirka iyo isla weynida kibirka walaalayaal ilaah baa iska leh subxaanahu watacaala qof muumin ah daciif ah bini aadam ah inuu iskibriyo ma aha waxaa akhlaaqda uu nooga tegay nabigeenu sala allahu wasalam calayh nagala dardaarmay ka mid ahaa qofku inuu tawaaduco isliido isyaso markuu majliska yimaado fadhiga iyo derinta meesha ugu sokaysa oo ugu liidata inuu iska fadhiisto inuusan jeclaanin dadku inay u istaagaan oo ay karaameeyaan inuusan jeclaanin dadka fuqarada iyo masaakiinta ayuu nabigu sala allahu wasalam caleyh cuntada la cuni jiray wuuna salaami jiray nabigu caleyhi salaatu wasalaam fuqarada iyo masaakiinta laakiin qofka kibirka badan xaqa iska weynaysiiya bini aadamka iska kibiriya qofkaasi waxay ka mid tahay dadka mujrimiinta ah ee maalinta qiyaamaha ugu cadaabka adag waxaa xadiisna saxiixa nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh yuxsharu almutakabiruun amhaala adari yowma alqiyaama fii suwari alrijaal yakhshaahum adullu min kulli makaan subxaan allah subxaan allah fayada'uunahu biarjulihim wahum laa yashcuruun wahum laa yashcuruun wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh kuwa isweynaysiiya maalinta qiyaamaha waa la soo shirin doonaa iyagoo dhuuracsan la agaag camalkooda cagsigoodii ayaa lagu ciqaabay dhuuracase iyagoo la agaag kuwa iskibriya ayaa qiyaamaha lasoo shirin doonaa iyadoo dadku marka lugahooda ay ku istaagayaan iyagoon dareensanayn oon ogayn dulli iyo ihaano dadkaa ku dul soconahaya maalinta qiyaamaha aba qofkii isweynayn jiray aba qofkii iskibrin jiray aba qofkii dadka qoortooda luquntooda u taagi jiray aba qofkii oran jiray anigoo kale miyaa layla hadlaa anigoo kale miyaa hadalkayga lasoo hadal qaada noocaasaa loo soo kulmin maalinta qiyaamaha waxaa jira maalinta qiyaamaha dunuubta uga adadag walaalayaal oo laysku ciqaabahayo kuwo waxaa jira ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay uusan la hadlaynin oo horeba naarta looga taxaabahayo oo qiyaamaha marka ilaahay hortiisa ay istaagaan ay la kulmahayaan ilaahay isagoo hadalkiiba ka xirtay u caraysan lacnada hayaalleh subxaanahu wa tacaala kuwa waxaa ugu horeeya kuwa culimmada ah diinta bartay oo cilmigooda iyo xaqa qariyey ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay ina aladiina yaktumuuna maa anzla allahu min alkitaab wayashtaruuna bihi hamanan qaliila ulaa'ika maa yaakuluuna fii butuunihim ila annaar walaa yukalimuhum allahu yowma alqiyaamati walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim ulaa'ika aladiina ishtarawuu dalaalata bilhuda walcadaaba bilmakhfira fama asbarahum cala annaar famaa asbarahum cala annaar ilahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala kuwa kitaabkii ilaahay uu soo dejiyey qarinaya kitaabkii ilaahayna ku iibsaday lacag yar kuwaasi calooshooda waxaa laga buuxin doonaa dhimbila naara ilaahayna lama hadli doono dembigoodana ilaahay ma dhaafo kuwaasi waa kuwii soo iibsaday baadida hanuunkiina iska dhaafay waa kuwa cadaabka soo iibsaday dembidhaafkiina iska dhaafay alla kuwaasi naarta maxaa ku sabar badiyey oo ma naartay ku sabri karaan ma naartay u adkaysan karaan markay jariimadaa foosha xun ay ku tallaabsanahayeen haddaba aayaddani walaalayaal waxay u digi kuwa cilmiga la baray haddana cilmigii aan ku camalfalaynin oon ku dhaqmaynin iyo kuwa cilmigii qarinahaya dadka madaxda ah ee hogaami kooxadyaalka ah ee siyaasiyiinta ah ee cilmaaniyiinta ah cilmigoodii intay ka qariyaan waxyaalo baadila u qurxinahaya oo dhahaya markaa adigu waad toosan tahay waad wanaagsan tahay qodobkan aad sheegayso iyo waxa aad ku socotahay kitaabka ilaahayaa qabee soco u dhahaya iyagoo og inay arrinkaa baadil yihiin waxayna sidaa u leeyihiin waxay weeye qofkan inuu madaxda ah ee cilmaaniga ah ee kursiga ku fadhiya agtiisa inay unjaah ku yeeshaan oo magacay ku yeeshaan oy qadarin ay ku yeeshaan ayay uga qarinayaan baadilka uu ku sugan yahay ma odhanayaan ninkan wasiirka ah ninkan ra-iisul wasaaraha ah ninkan amiirka ah ninkan madaxweynaha ah baadilaad ku sugan tahay ummadda waad khayaantay kitaabkii ilaahay aad u soo dhaaratay dhaartiina waad ka been sheegtay dadkii waad dulmisay waddankii waad khayaantay diintii waad khayaantay ilaahay ka baq ilaahay hor istaagiisa ka baq u sheegi maayaan xaqa laakiin waxay leeyihiin adiga waad wanaagsan tahay waad ducaysan tahay nin wanaagsan ayaa tahay mushkilo ma lahan ilaahay dembigaaga wuu dhaafi waxa aad haydaa ka wanaagsan waxaad haydaa wax walba ka khayr badan ku soco sidaadaad ku fiican tahay kuwa sidaa odhanahaya oo lacagtaa yar uun rajaynahaya xaqiina sidaa u qariyay ilaahay lama hadlo lama hadlo ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamaha dembigoodana ilaahay ma dhaafo subxaanahu wa tacaala waxaa jira dad iyaguna noocaas oo kale ah oo qofka caalimka u xaqa qariyey kuwo lamid ah waxaa jira ilaahay uusan qiyaamo la hadlaynin isagoo alla u caraysan yahana ay la kulmi doonaan xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayay iyo ahlu sunanka dhammaantood ay wariyeen ayaa nabigu sala allahu wasalam caleyh wuxuu ku yidhi halaaatun laa yukallimuhum ullah walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaamah walaa yusakiihim walahum cadaabun aliim qultu yaa rasuul allahi man hum khasiruu wakhaabuu qaala almusbil wاlmunfiq silcatahu biاlxalif اlkaadib wاlmannaan wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam caleyh saddex ruux ilaahay maalinta qiyaamaha lama hadlo mana fiiriyo xataa agto dhinacooda dhinacooda xataa ilaahay ma eego jihadooda ilaahay sooma eego dembigoodana ilaahay ma dhaafo waxayna leeyihiin cadaab naftooda iyo wadnahooda aada u xanuunjiya subxaan allah markaasaa waxaa lagu yidhi oo nabiga la weydiiyey sala allahu wasalam calayh rasuulka ilaahayow yeeyihiin way khasaareen wayna hoogeen kuwaasi ruuxa ilaahay uusan la hadlayn ruuxa ilaahay uusan il naxariisle ku eegaynin ruuxa ilaahay dembigiisa uusan dhaafaynin kuwa waxaa jira qiyaamaha dembiilayaalho soo istaagaya laakiin ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa uu isaga cafinayo dembigooda laakiin kuwan dembigooda ilaahay ma dhaafayo xaggoodana ilaahay ma eego carada iyo xanaaqa ilaahay kuwa uu qabo yeeyihiin rasuulka ilaahayo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu wasalam calayhi saddexdaasi almusbil waa midka kibirka iyo isla weynida kibirka iyo isla weynida midka isku raariciya oo dharkiisa raariciya oo dharkiisa dhulka ku jiidaya kaasa ugu horeeya isbaalku walaalayaal waa xaaraam qofku hadduu yahay rag inuu anqowga uu marada uu dhaafsiiyo waa xaaraam sida sunnada ahi waxa weeye inuu anqowga ka kor uu marada ku sino ayaa sunno ah haddii laakiin meesha anqowga xataa inuu gaarsiiyo ma wanaagsana anqowga hadduu ka hoos mariyo maradiisii macawistiisii iyo surweelkiisii iyo qamiiskiisii ninka raggaa hadduu anqowgiisa ka hoos mariyo waa xaraam waxayna ka mid tahay acmaasha iyo jaraa'imta ugu xuxun oo maalinta qiyaamaha qofka lagu cadaabahayo ayay ka mid tahay walidaalika dadka caadada ka dhigtay ha ka digtoonaadaan arrinkaa ha ka digtoonaadaan arrinkaa war qofku hadduusan xataa kibir ula jeedin oo iska raaricinayo shareecadu ma ogola xataa waa makruuh hadduusan kibir xataa ula jeedin hadduu kibir ula jeedana waaba kuwa lacnadu ay ku soo aroortay walidaalika isbaalka dadka caadada ka dhigtay qamiiska inay raariciyaan oo surwaalka ay anqawga ka hoos mariyaan oo ay arrinkaa dembigaa fududaystaan dembiyada khatarta luu ka mid yahay oo ilaahay uusan qofka kula hadlaynin qiyaamaha kan labaadna waxaa weeye waa qofka badeecadiisa ku bixiya dhaar beena wuxuu isleeyahay uun dharkan ha lagaa iibsado dukaankan ha lagaa iibsado dan kama laha ilaahay cabsidii dan kama laha dhimashadiisa dan kama laha naftiisa dan kama laha maalinta qiyaamaha waxaa u dana uun badeecadanu inay socoto marka badeecadii wuxuu ku socodsiinaa inuu ilaahay magaciisa ihaanaysto walciyaadu billaah badeecadu ha sharafowdo dukaankuna ha sharafoobo laakiin magaca ilaahay ihaanayso bal dembiga ka weyn muxuu yahay taas magaci ilaahay ayuu si beena ugu dhaaran magaci ilaahay ayuu fududaysan kan saddexaadna waa qofka mannaanka ah dirham ma bixiyo dirhash hal shilin qofkuu siiyaba adduunkuu ku faafin qofkuu la kulmoo soo arkaba wuxuu leeyahay hebel wuxuu ka mid yahay dadka aan xoogaa taageero hebel wuxuu ka mid yahay dadka aan biilo hebel wuxuu ka mid yahay qofka aan xoogaa maaragtaay masaakiinta aan gacanta ku hayo wuxuu jecel yahay afarylabaatanka saac shilinkii uu dhiibaba in jaraa'idka lagu soo qoro in idaacadaha laga sheego in dadku ay ku ammaanaan ayuu jecel yahay dadkaasina waxay ka mid yihiin dadka maaragtahay yacnii ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamaha uusan eegaynin oo il naxariis leh ilaahay uusan ku fiirinaynin subxaanahu wa tacaala walidaalika acmaasha noocaas oo kale ah waa in laga digtoonaado walaalayaal waxaa kaloo ka mid a dad noocaas oo kale ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu iyagana maaragtaahay uu sheegay nabigeenu sala allahu wasalam calayhi inuusan alla la hadlaynin xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayay nasaa-iguna uu sunankiisa ku wariyey min xadiisi abi hurayra ayuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh halaatatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama walaa yusakiihim walaa yanduru ilayhim walahum cadaabun aliim shaykhun zaan wamelikun kadaab wacaa'ilun mustakbir saddex qof ilaahay lama hadlo qiyaamaha dembigoodana ma dhaafo ilaahayna ma eego cadaab xun ayayna leeyihiin waa qof oday ah oo haddana zina aadaya walciyaadu billaah yacnii shahwadii xataa xalaasha ahayd ayuu tabcaan ka jooga islaamihiisii xalaasha u ahaa ayaa xataa ku dhiban oo tabcaan uu ka jooga markaasuu midii xalaasha ahaa intuu awoodi la'yahay ayuu zina raadsanaa walciyaadu billaah kaa ilaahay lama hadlo qiyaamaha iyo ninka madaxweynaha ah oo beenta haddana sheegahay leannahu beenta qofka waxaa ku kallifa dacfi iyo tabardaro iyo cabsi iyo walwal qofkan amaad wax ka heshaa inuu is yidhaaho ama qofkan amay ku dishaa ama maaragtaa wejigiisa aad ka dhacdaa qofkan inuu is yidhaaho ka baqaayo ama uu qofka wax ka rajaynayo ilaahay qofkan wuxuu gaarsiiyey mansab darajo adduunyo ayuu gaarsiiyey boqoruu ilaahay ka dhigay muxuu uga baahan yahay been walciyaadu billaah laakiin waxaaba mashaakil maanta noqday walaalayaal kuwa madaxda ah dhaqankooduba wuxuu noqday min alif ilaa yaa been ayuu noqday oo qofku marka horeba marka horeba madaxweynenimadiisa iyo siyaasadiisa iyo intikhaabaadkiisa wuxuu ku aasaasaaba beenuu kusoo galaa kursigii kusoo fadhiistaa wuxuuna kursigiisa ku dhammaystaa been waxaa mashaakil ah qof walba maantay soomaaliya madaxweyne u noqdo oo soomaaliya loo soo magacaabo marka horeba wuxuu ku bilaabaa magaca ilaahay inuu been ugu dhaarto taasuu kursigiisa iyo jagadiisa ku gaara subxaan allah markaasuu kitaabka ilaahay qof walba intuu gacanta saaro ha noqdo kuwa baarlamaanka ku jira ha noqdo kuwa wasiirada ah ha noqdo midka madaxweynaha ah mid walba wuxuu ihaanaystaa kitaabka ilaahay waxaa qalbigana ugu jira inuu xoogaa dahab iyo doolara meesha uu ka gurto dhowr dabaqna uu dibadaha uu ka iibsado intaa weeye dareenkiisu dan kale kama laha magacii ilaahay u ihaanaystaa kitaabka ilaahay u ihaanaystaa qofka noocaas oo kale ah ilaahay qiyaamaha lama hadlo mana eego ilaahay dembigiisana ma dhaafo kan saddexaad wuxuu nabigu ku tilmaamay sala allahu wasalam calayh qofka saboolka ah oo haddana kibirku ku jiro yacni kibirka caad ahaan waxaa loo yaqaanaa qofka markuu isagoo xaaraama mar wal qof walba aan looga baahnayn haddana asbaabta keenta waxaa ka mid a qofka hantida leh ayaa kibirka haba xumaadee kee yacni asbaabta markuu hanti yeesho qofku kibraa laakiin isagoo saboola ayuu midkani uu kibrahay waxaa kaloo ka mid ah dadka ilaahay qiyaamaha uusan dembigooda dhaafayn oo alla iyagoo u caraysan yihiin ilaahay uu la kulmaayo saddex qofood oo kale oo nabigu uu sheegay sala allahu wasalam calayh waxaa nabigu uu ku yidhi xadiiskii imaam axmed uu musnadkiisa ku warinayey nasaa-iguna uu sunanka ku wariyey xaakimna uu musadra ku wariyey ee min xadiisi cabdilaahi bni camr bni alcaas halaaatun laa yanduru allahu ilayhim yowma alqiyaama alcaaqu liwaalidayh والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث وحير النبي صلى الله وسلم عليه سدح قف أيقنا قيامها إلهي لما هضله إلنا حريص لنا كما فيريو دنبي قودنا إلهي مضاف وحاوقه الرئيس سدح لا قف العاق لوالديه قف كلمديسي والد كعاسي قروبي وعاقه subxaan allah walciyaadu billaah waa kabaa'irtay ka mid tahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam dembiyada markuu tirinayay ayuu wuxuu ku daray gaalnimada uu ku xijiyey cuquuqu lwaalidayn labada waalidoo lagu caasigaroobo waa dembiga gaalnimada ku xiga waa khatar waalidku waa jannadaadii iyo naartaadii midka aad ka shaqaysato uunbaad ka heli alla badana kuwa qiyaamaha lasoo shirinayo iyadoona ilaahay dembigooda dhaafayn oo ilaahay uusan la hadlaynin oo ilaahay uusan dembigooda dhaafaynin maadaama wakhtigan uu batay walciyaadu billaah cuquuqa iyo caasi waalideynku uu batay qofka labaaduu nabigu uu sheegay sala allahu wasalam calayh oo dadka qiyaamaha ilaahay uusan eegaynin dembigoodana uusan dhaafaynin cadaabka xunna iska leh almar'atu almutarajidatu almar'atu almutarajila almutashabbihatu birijaalu waa islaanta ragga iska dhigta oo ragga isku ekaysiinaysa taana ilaahay subxaanahu wa tacaala qiyaamaha ilaahay il naxariisle kuma eego mana la hadlo ilaahay dembigeedana ilaahay ma dhaafo oo islaamaha surweelka qaadanahaya oo ragga isku ekaysiinahaya oo tinta jaranahaya oo socodkii ragga isku yeelahaya oo ragga labiskoodii qaadanahaya kuwaa ilaahay subxaanahu watacaala qiyaamaha jaraa'imta waaweyn ee ilaahay subxaanahu watacaala caradiisa keenaysa ayay ka mid tahay iyo qofka saddexaad waa duyuudku nabigu ku tilmaamay sala allahu wasalam calayh duyuudku waxa weeye waa qofka aan kala jeclayn maxaarimtiisa hooyadii iyo gabdhaha walaalihii ah iyo gabdhaha uu dhalay iyo xaasaskiisa u geliya nimanka ajaanibta ah oo nimanka ajaanibta inay iska dhex galaan xaasaskiisa inay iska salsalaamaan inay guryaha kula khaali noqdaan kalama jecla dareen diineed iyo mid lamiir adduunyo midna ma laha wax dareena ma laha waa nin dhintay oo dareenkii diineed iyo iimaankii iyo qalbigii uu ka dhintay uu qofku waxaa loo baahan yahay xaaskiisa inuu asturo xijaabo gabadhiisa asturo xijaabo kana ilaaliyo dhexgalka ragga iyo ragga ajaanibta ah inay cawraadkeeda taalacdaan oo cawradooda ay arkaan inuu ka ilaaliyo ayaa loo baahan yahay sidaasuu qofku wuxuu ku noqon karaa uu uga badbaadi karaa magaca duyuudnimada ayuu uga badbaadi karaa qofku taasina waxay ka mid tahay walaalayaal waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamaha dadka uusan eegaynin oo ilaahay uusan la hadlaynin subxaanahu wa tacaala ayay taasi ay ka mid noqon marka waa in layska ilaaliyo walaalayaal dembiyada noocaas oo kale ah dembiyada noocaas oo kale ah in aad maaragtahay laysaga ilaaliyo dembi ku gaarsiinaya inuusan alle subxaanahu wa tacaala uusan kula hadlin oo dembigaaga uusan dhaafin oo lacnada ilaahay subxaanahu wa tacaala ay kugu dhacdo waa dembi aad u halisa waa dembi aad u khatara waa dembi ku gaarsiin karaa ilaahay cadaabkiisa subxaanahu wa tacaala inaad ka dhex qayliso xilli uusan ku anfacaynin shallayto iyo qoomamo aysan ku anfacaynin waxaa ka mid a dembiyada halista ah oo maalinta qiyaamaha cadaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala keenaya waxaa ka mid a alkhiyaana waalqadr dhagarta iyo khiyaanada ayaa ka mid ah dembiyada halista ah jaraa'imta ugu khatarta badan maalinta qiyaamaha waxaa imaamu muslim uu saxiixiisa uu ku wariyey nabigeena sala allahu wasalam calayh inuu yidhi idaa jamaca allahu alawaliina waalaakhiriina yowma alqiyaama yurfacu likulli qaadir liwaa faqiila haadihi hadratu fulaan haadihi khadratu fulaan maalinta qiyaamaha qof kasta oo khayaanaalow ah waxaa dabadiisa laga taagaa dabada agtiisa waxaa looga taagay calan dheer maadaama uu dadka si qarsoodiya ugu khayaani jiray arrintiisa caan ayaa laga dhigay waa lasoo shaac bixin inuu khabiif yahay oo qof xun uu yahay oo caro ilaahay ku dhacday calana dabada agtiisa looga taagi oo looga muday qiyaamaha markaasaa waxaa laleeyahay tani waa dhagartii dhagartii hebelgu subxaan allah maxaa dhagarta badiyey walaalayaal maanta dhagarta khiyaanada maanta aad ayay u badan tahay waana anwaac badan tahay dhagarta waxaa soo gelaya xadiiska ayu khiyaana ayaa soo gelaysa qofka xaaskiisa khiyaana oo intuu yidhaaho igu mahri ha iga xogayse dhahaya oo kale yacni islaantan igu mahri oon qalbigiisana waxaa uga jirta inuusan maharka shilin uusan ka siinin afar iyo labaatan dago ayaa lagula nikaaxiyey markaasuu haaf xataa uusan ka siinaynin nis xataa ma rabo inuu ka siiyo waxaa qalbigiisa uga jirta uun inuu maaragtaa birri markuu suud doono uu yeelo oo suud doono maaragtaa uu u galo gabadha inuu yidhaaho markaa yacni iga tag waxba iguma lihidi uu yidhaaho waa khayaano waxaa soo gelahaya khayaanada dadka asxaabta ee ganacsiga saaxiibka ku noqday oo sharikaadka ah sharikaadku ay iskhayaanaan oo beecii ay isku khayaanaan xadiiskanay soo gelahaya waxaa soo gelahaya khayaanada midda ugu daran ah in qaranka la khayaano oo dowladda la khayaano oo waddanka la khayaano ayaa soo gelaysa oo ummadda la khayaano marka qof walba oo qaadira maalinta qiyaamaha dabadiisa agtiisa waxaa loo suraa calan aad u dheer iyadoo markaa lagu cambaaraynayo oo lagu muujinayo dhibaatadii uu qofkani markaas uu u geystay khiyaanaadkii uu geystay waxaa ka mid a walaalayaal dembiyada halista ay maalinta qiyaamaha ahwaasheeda dhibaatooyinka iman doonta qof walbaahi wuxuu khayaanay iyo wuxuu xaday asagoo culays badan oo intii ka culays badan in tunka isagoo u saaran oo qoorta ku sida qabriga looga soo saarayo walidaalika ayaa nabigeena sala allahu wasalam calayh xadiiskii bukhaariiyo muslim ay warinahayeen wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh laa ulfiyanna axadakum yajii'u yowma alqiyaama calaa raqabatihi baciir lahu ruqaa yaquulu yaa rasuula allahi akifnii fa aquulu laa amliku laka shaya qad ablaqtuk laa ulfiyanna axadakum yajii'u yowma alqiyaamati calaa raqabatihi faras lahu xamxama fayaquulu yaa rasuula allah faaquulu laa amliku laka shaya qad ablaqtuk laa ulfiyanna axadakum yajii'u yowma alqiyaama calaa raqabatih shaatun lahaa huqaa yaquulu yaa rasuula allah akifnii faaquulu laa amliku shaya qad ablaqtuk laa ulfiyanna axadakum yajii'u yowma alqiyaama calaa raqabatihi nafsun lahaa siyaax fayaquulu yaa rasuula allahi akifnii faaquulu laa amliku shaya qad ablaqtuk laa ulfiyanna axadakum yajii'u yowma alqiyaama calaa ra'sihi riqaa takfiq fayaquulu yaa rasuula allahi akifnii faaquulu laa amliku laka shaya qad ablaqtuk subxaana allah xadiidka bukhaariyo muslim ay warinahayeen ayuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh aakhiro yaanan arkin qof ummadayda ka mid ah oo wuxuu khayaanay tunka ku sida oo qoorta ku sugda oo igu qayliyahaya oo igu cabaadahaya aniguna markaa hal naxariisa aanan u gelaynin ilaahayna aanan u baryaynin subxaanahu wa tacaala yaanan qiyaamaha ku arkin qof rati geela uu dushiisa ka qayliyahayo isagoo markuu qabriga laga soo saaray neef geeluhu uu korkiisa ka qayliyahay waa neef geeluhu soo xadi jiray waa neef geeluhu khayaani jiray yaanan aakhiro ku arkin qof faras luqunta ku sida oo faraskaa uu soo dhacay yaanan qiyaamaha ku arkin qof neef ari ah luqunta ku sida yaanan qiyaamaha ku arkin lacag naar laga sameeyey lacag naar laga sameeyey warqado warqadahaasoo qoortiisa ka dul qayliyahaya isagoo qiyaamaha tunkiisa ku sida yaanan qiyaamaha ku arkin oo markaa dadku ay ku cabaadi doonaan rasuulka ilaahayow ii gargaar ay odhan doonaan anigoo dhahaya wax aan maanta kuu gargaari karaay ma jirto waan ku soo gaarsiiyey xaqii iyo diintii waan ku soo gaarsiiyey ayuu nabigu odhan doonaa sala allahu wasalam calayh taasi marka waxay tusaale u tahay walaalayaal dadka hay-aadka ah iyo sharikaadka iyo kuwa hoos hooseoo khiyaanada hoos ka wada guud ahaanba ayaa xadiiskani tusaale u yahay walaalayaal oo khiyaanadu waa anwaac anwaac wey khiyaanada qaar waxaa jira hay-aad ah samaystay ay dadka xoolahooda ay ku dhacaan oo dadka xoolahooda ay ku khayaanaan waxaa laga yaabaa in qofkan maara labaatan yacni tan loo soo dhiibay oo raashina oo layidhi masaakiinta u qaybi waxaa dhici karta qofkan boqol baabuur in loo soo dhiibay oo raashina oo layidhi masaakiinta u qaybi waxaa dhici karta boqolkaa baabuur inuu toban baabuur uun kali ah oo dadkii qaxootigaa u qaybiyo sagaashan baabuurna uu markaa bakaaro uu u geliyo baqaarada gadaal oo yidhaaho uu sare ka dhisto markaa oo sharikaad markaa uu ku darsado lacagta waa halis walaalayaal waxyaalaha khiyaanada aad maanta ugu badan ayaa taasi ka mid tah qofkaasi intaasoo baabuuroo raashina ayuu keeni doonaa isagoo luqunta ku sida walaalayaal ilaahay ha laga baqo subxaanahu wa tacaala qof walibaahina yuusan naftiisa cadow ku noqonin leannahu qofka maalinta qiyaamaha aan ka fakaraynin oo maalinta qiyaamaha dhibkaas iyo walaaca jira aan ka fakaraynin waa caduwun linafsih waa qof cadow naftiisa ku ah waa qof maaragtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala lacnadiisii isku bandhigay oo bannaanka maaragtaa lacnadii ilaahay subxaanahu wa tacaala isku soo dhigay walidaalika waxaa ka mid a qiyaamaha dadka la ciqaabahayo oo ciqaabka ugu daran waxaa ka mid ah qofka ru'yo intuu arka oo dadka raba inuu maaragtaahay magac iyo jaah ku yeesha ru'yadii beenka sheega waatii xadiiskii nabigu sala allahu wasalam calayhi ku yidhi xadiiskii bukhaarigu saxiixiisa uu ku warinayay man taxallama bixulm lam yarah kullifa an yacqida bayna shaciiratayn walan yafcal wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh qofkii hurdo uusan yacni ru'yo uusan arkin qofkii maaragtaahay dadka been ugu sheega maalinta qiyaamaha ayaa waxaa loo dhiibaa laba qamadi ayaa loo dhiibaa markaasaa waxaa lagu yidhaahaa kaaliyo labadan qamadi bal isku xir mana samayn karo ma samayn karo waman istamaca ilaa xadiidi qowmin wa hum lahu kaarihuun subba fii udunih al'aanuku yowma alqiyaama qofkii sheeko markaas inuu dhagaysto aan raalli looga ahayn si qarsoodi ah sheekada dadka u dhagaysta dhegtana ku xada sheekada iyadoo dadkoona sheekaysanaya aysan raalli ka ahayn dhegihiisa waxaa lagu dhalaaliyaa maalinta qiyaamaha rasaas ayaa lagu dhalaaliyaa maar ah rasaastaa maartaa oo la dhalaaliyey ayaa dhegaha looga shubaahu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh walidaalika taasina waxay ka mid tahay walaalayaal dhegaysiga sheekada dadka la dhegaysto oo dariska la dhegaysto waxay ka mid tahay raallina aysan kaaga ahayn waxyaalaha cadaabka ilaahay iyo cadhada ilaahay maalinta qiyaamaha keenaya ayay taasina ka mid tahay taasina waa in laga digtoonaado walaalayaal dadka qiyaamaha walaalayaal waa asnaaf waa qaybo kala duwan waxaa jira walwalkaas iyo walbahaarkaas iyo dhibaatadaas dad aan shaqo ku lahayn oo maalintaa iska faraxsan iska qoslahaya wax muruga ah iyo wax dhibaato ah aysan wejigeedooda ka muuqan ayaa jira maalinta qiyaamaha waa kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uu ku sheegay oo adduunkan markay joogeen walwal iyo dareen ku joogay ilaahayna qofka laba walwal iyo laba cabsi ilaahay qofka kuma kulmiyo qofka adduunyada markuu joogay cabsan jiray walwali jiray maalintaa camalka saalixa iyo iimaanka ku dadaali jiray qiyaamaha ma walwalo mana cabsado ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay ina aladiina sabaqat lahum mina alxusna ulaa'ika canha mubcaduun laa yasmacuuna xasiisaha wahum fii ma shtahad anfusuhum khaaliduun laa yaxsunuhum alfazacu alakbar watatalaqaahum almalaa'ika hada yowmukum aladii kuntum tuucaduun ilaahay wuxuu leeyahay kuwa mu'miniinta ah ee wanaaggu uu hormaray camalka saalixu uu hormaray alla ka cabsigu uu hormaray shanqarta jahannamo xataa ma maqlaan argagaxa weyn iyo dhibaatada weyn iyo rafaadka qiyaamuhuna ma muruggeliyo mana murugoodaan malaa'igta ayaa markay qiyaamaha soo istaagaan salaam ku soo dhowaysa wayna ka hortagaan waxayna ugu bishaareeyaan oo yidhaahaan haadaa yowmukum aladii kuntum tuucaduun maanta waa maalintii laydiin ballanqaaday maalintii farxaddiinnii way in badan ayaad ilaahay dartii u oydeen in badan ayaad ilaahay dartiisa jirhkiinna u xafideen in badan ayaad dunuubtay macaasida iska xafideen ood iska celceliseen maanta bishaaradiinnii waay maanta bishaaradiinnii wayo waa farixiinnii ayaa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إلهي وحوليها دتك أولياء إلهي أه وأنقو أنجع لهي ما لنتا قيامها أيقو والول أيقو البهار كما قيب غاتان وحي هرسنايان carshiga ilaahay subxaanahu wa tacaala hooskiisa ayay harsanayaan maalinta qiyaamaha waxaana nabigu inoo sheegay sala allahu wasalam calayhi dad waxaa jira qiyaamahaas dhibaatadooda ka badbaadaya wuxuuna inoo sheegay nabigu sala allahu wasalam calayhi acmaal fara badan oo looga badbaado inay jirto walwalka iyo walbahaarka qiyaamaha xadiiskii bukhaariiyo muslim saxiixooda ay ku wariyeen ee min xadiisi abi hurayra ayuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayhi sabcatun يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق ورجل تصدق فأخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه waxaa nabigu yidhi sala allahu wasalam calayh toddoba ruux ilaahay carshigiisa qabowgiisa iyo hooskiisa ayuu ilaahay geliyaa maalin hoos kale uusan jirin ilaahay hooskiisa mooye waxaa ugu horeeya madaxweynaha caadilka alla yaraa xilligan alla yaraa madaxweyne caadila xilligan hooska ilaahay u harsada hadduu cadaaladda ku dadaalay hadday ummaddu u sinayd hadduu si wada jirah ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uga baqi jiray xuquuqdooda oo qabiil uusan garanayn oo xisbi uusan garanayn oo maaragta ay qabyaalad uusan garanaynin qofka labaadna waa qof dhallinyaro ah ama nin ha noqdo ama naag ha noqdo wiil ha noqdo ama gabarh ha noqdo cibaadada rabbigii ku barbaaray meesha dhallinyaradu heesaha iyo fisqiga iyo riwaayadaha iyo gaala raacnimada ay ku barbaaraan wuxuu ku barbaaray cibaadada rabbigii afar iyo labaatanka saac wuxuu ku dhex jiraa qur-aanka ilaahay akhrintiis adkaarta iyo wardiga akhrinteeda ayuu ku dhex jiraa cabsida ilaahayuu ku barbaaray kaana wuxuu harsadaa carshiga ilaahay kan kalo saddexaad waa qof nin qalbigiisa uu ku xiran yahay masaajidka masaajidka hadduu ka soo baxaba saacadduu eegaa qoraxduu eegaa xilligii masjidka aad geli lahayd miyaa la gaaray yuu leeyahay mar walba salaada jamaacada ayuu masaajidka ku ilaaliyaa masaajidka ku xafidaa masaajidka ayuu qalbigiisu ku xiran yahay beydka ilaahay lagama dhex waayo waa xadiiskii nabigu waa ku yiri waa kii ku yidhi sala allahu wasalam calayh idaa ra'aytum rajul yactaadu lmasjid fashhaduu lahu biliimaan haddaad ninka aragtaan isagoo masaajidka caado ka dhigta iimaan u qira qofka kaloo harsanaya carshiga ilaahay oo nabigu inoo sheegay sala allahu wasalam calayh waa laba ruux oo alla dartii isu jeclaaday qabiil iskuma jeclaanin xisbinimo iskuma jeclaanin adduunye iskuma jeclaanin alla dartii ayay isku jeclaadeen jacaylka ayay ku kulmeen jacaylka ayagoo secel ayay kala dhinteen ilaahay diintiisa isku jeclaadeen sunnadii isku jeclaadeen sidaasa marka ay ku dhinteen carshiga ilaahay harsadaan maalinta qiyaamaha kan kale waxa weeye waa nin la imtixaanay waa nin la fidneeyey imtixaankiina ka soo baxay ku guulaystay waxa u codsatay oo u yeertay gabar aad u qurux badan gabar bulshada magac ku leh ee qurxoon ayaa u yeertay waxay ugu yeertay inuu ka sinaysto waxay ugu yeertay inuu ka dhilaysto markaasuu ku gacan sayray wuxuu xasuustay maalinta qiyaamaha ee walwalka badan ee walbahaarka badan markaasuu ku yidhi innii akhaafu allah anigu ilaah baan ka baqi markaasuu gabadhii ku gacan sayray ilaahay wuxuu abaal uga dhigaa carshigiisa hooskiisa inuu u hariyo maalin hoos uusan jirin hooska ilaahay mooye gabadhuna waa la mid haddii nin qurxoon oo mansab iyo darajo bulshada dhexdeeda ku leh uu u yeerto oo yidhaha kaali aan kaa sinayste oo marka ay ku gacan sayrto oo alla ay xasuusato oo qiyaamaha walwalka iyo walbahaarka jiri doona iyo ilaahay lacnadiisa ay ka baqdo oo marka ay ku gacan sayrto iyaduna waxay ka mid noqon kuwa carshiga ilaahay harsanaya ayay ka mid tahay kan kale waa qof sadaqa la baxay sadaqadiina bulshada iyo dariska iyo xataa qaraabadiisa ka qariyey oo xataa bidixdu aysan ogayn waxa midigtu ay bixisay heerkaa u qariyay sadaqadiisa qofka kalena waa qof isaguna meel cidla ah alla ku xusay subxaanahu wa tacaala meel cidla ah ayuu ilaahay ku xusay subxaanahu wa tacaala markuu dikrigaa xusay oo keligii meel uu ku wardinahayo oo keligii alla meel uu ku xusahayo waa iska ooyey dikrigii dhexdiisuu ku ooyey ilaahay cabsidiisuu xasuustay nusuustaasi marka walaalayaal waxay tusinayaan dadka noocaas oo kale ah inay yihiin dad walwalka aakhiro iyo walbahaarka qiyaamaha ay ka badbaadayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkoodii wanaagsanaa ilaahay uu ku badbaadiyey subxaanahu wa tacaala waxaa ka mida walaalayaal waxyaalaha kurbooyinka qiyaamaha looga badbaado acmaasha looga badbaado acmaal kaleoo nabigu sheegayaa jirta oo axaadiis kale nabigu uu ku sheegay sala allahu wasalam calayh waxaa ka mid a dadka masaakiinta fuqarada ah kuwa maaragtaahay danahooda habeen iyo maalin danahooda maaragtaahay u guda dariska masaakiinta fuqarada aan waxba haysanin muxtaajiinta ah saboollada ah agoommada dadka noocaas u nasreeya taageera biilkooda bixiya labiska u gada masaakiinta ka farxiya kuwaasi waxay ka mid yihiin kuwa iyaguna qiyaamaha walwalkeeda aan arkaynin xadiiskii imaamu muslim saxiixiisa uu ku warinahayay ayaa nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh man nafasa can mu'minin kurba man nafasa can mu'minin kurba min kurabi اdunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi ywmi اlqiyaama wman yasara calaa mucsir yasara allahu calayhi fi اdunya wاlaakhira wman satara muslima satarahu allahu fi اdunya wاlaakhira wallahu fi cawni اlcabd ma kana alcabdu fi cawni akhiih wuxuu yihi nabigu sala allahu wasalam calayh qof mu'mina qofkii kurbo ka fayda ee kurbooyinka adduunyada ka mid ah ilaahay kurbooyinka qiyaamaha ayaa ilaahay isagana uu ka faydaa marka kurbadaasi waa kurbo caama isagoo biilkii uu galabgalabka yahay ayaad ka farxiso biilkii aad siisay isagoo qaawan oon dhar haysan ayaad maro qurux badan aad u iibisay isagoo dayn lagu leeyahay oo daynkii ka kurbaysan ayaa daynkii ka dhiibtay yaa wuxuu u baahan yahay oo uu gadan la-yahay ayaad uga farxisay oo qofkii muuminkaa indhihiisii aad qaboojisay qalbigiisii aad qaboojisay kurbooyinka qiyaamaha ayaa ilaahay adigana kaa xafidi subxaanahu wa tacaala qof sabool ah qofkii u fududeeya isagana korbooyinka qiyaamaha ilaahay ka fududeeyahu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh lacagaad ku lahayd waa sabool dhowr kunoo dollaraad ku lahayd waa iska cafisay ilaahay adigana wuu kuu fududay qof muslima qofkii ceebtiisa astura adduunya aakhira ilaahay ceebtiisa astura ilaahayna addoonka wuu u kaalmeeyaa inta uu addoonku walaalkii u kaalmaynayo ayuu yidhi nabigeenu sala allahu wasalam calayh walidaalika waxaa bukhaariyo muslim labadoodu ay ku warinayaan nabigu sala allahu wasalam calayhi inuu yidhi kaana rajulun yudaayinu nnaas fakaana yaquulu lifataah idaa atayta mucsira tajaawaz canhu lacala allaha an yatajaawaza cana falaqiya allaha fatajaawaza canhu wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam caleyh ummadihii hore waxaa jiri jiray nin dadka dayn sii jiray dadkuu dayn sii jiray marka wuxuu odhan jiray qofka daynka u soo aruuriya nin saboolahoo daynka aan iska bixin karin haddaad aragto iska cafi waxaa dhici karta ilaahay inuu na cafiyo ninkii marka qiyaamaha markuu ilaahay la kulmo asagana ilaahay rabbi waa cafiyey subxaanahu wa tacaala dembigiisoo dhan ayaa ilaahay xafiday dembigiisoo dhan ayaa ilaahay dhaafay subxaanahu wa tacaala walidaalika waxaa loo baahan yahay walaalayaal si kurbooyinka qiyaamaha looga badbaado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kurbada ilaahay uu kaaga badbaadiyo inaad ku dadaasho acmaashaas nabigu inoo sheegay sala allahu wasalam calayh oo kurbooyinka qiyaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka uu uga badbaadinayo maantii fursadahaas walaalayaal waa la haystaa maadaama waddankii uu burburay maadaama waddankii dowlad awood leh aysan ka jirin dadka masaakiinta ah oo qaxay oo guryahoodii ka tegay oo xaafadahoodii ka tegay oo geedaha hoostood daadsan waa in walaalayaal laga faa'iidaysto waa in walaalayaal dadka noocaas oo kale ah waa in laga farxiyo si ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamahee kurbadu ay jirto oo welwalku uu jiro oo walbahaarku uu jiro si ilaahay uu kaaga farxiyo subxaanahu wa tacaala ilaa welwalka qiyaamaha walaalayaal wax la xafidi karo oo la xamili kara aad ayay maaragtaahay uga weyn tahay arrintu aad ayay u dhib badan tahay arrintu aad ayay u adag tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga badbaadiyo walidaalika marka qiyaamaha qoraxda la soo dhoweeyo oo laysdhex jiiro oo kulaylku uu jiro oo dhididku uu afka soo galo oo wadnuhu uu dhuunta soo galo ayaa dadku waxay u tegayaan nebiyulaahi aadam waxay leeyihiin noo shafeec ilaahay hana kala xisaabo ilaahay hana kala saaro markaasuu nebi aadam wuxuu leeyahay anigu ilaahay ayaan maalin ku caasiyey geed ayaan cunay ilaahay iga reebay u taga ambiyada kale nebi ibraahiimay u tegahayaan nebi ibraahim isaguna maalin ayaan dembi sameeyey oon been sheegay ayuu leeyahay waxay u tegahayaan haddana nebiyulaahi muuse naf aan dillay dhihin ayaan dilay uu leeyahay waa ninkii gaalkaa uu dilay way ka tegayaan waxay u tegahayaan haddana nebiyulaahi ciise nebiyulaahi ciise isagu wax dembiya ma sheego wuxuu leeyahay idhabuu ilaa khayri aniga maanta nafteyda haddii ilaahay ii badbaadiyo ayaan maaragtay nasiib leeyahay oradaha khayrkay u taga nabigeena maxamed ah salawaatu waskaa tasliimaati calayh ayay dadku soo aadaan nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu carshiga hoostiisa sujuud ugu dhacaa ilaahayu ammaan wuxuu ammaanaa cid ammaantay jinniya insi iyo malag uusan jirin ayuu alla ammaanaa markaasuu ilaahay wuxuu ku leeyahay yaa muxamed irfac ra'sak was'al tucda washfac tushafaac nabiyulaahi muxamed sala allahu wasalam calayh kor u qaad madaxaaga waxaad doonto weydiiso ummadda u shafeec shafaacadaada waa la aqbali haddaba markaasaa nabigu sala allahu wasalam calayhi ummadda albaabka shafaacada uu furaa markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa shafaacadiisa gala dad badan ayaa ku liibaana shafaacada nabigeenna sala allahu wasalam calayhi ilaahay ha nagu daro kuwa shafaacada nabiga sala allahu wasalam calayhi gala ilaahay ha naga mid dhigo kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigu maaragtaahay uu shafaacadiisa geliyo allaahumma yaa allah اللهم أحينا على سنة نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته ولا تحرمنا فضل شفاعته واسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين حاضرين ولا ليال حلقا انت أي كسن انتهي هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته in sha allahu tacaala haddii ilaahay inoo ogolaadana muxaadarada mar saddexaad ayaanu isugu soo laaban doonaa oo aanu sii wadi doono mowduucan ahwaalu yowmi alqiyaama maadaama mowduuc aada u ballaaran uu yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu